maamulka dowlada hoose ee degmada kismaayo weybayo bilaabeen banaayowka wadooyinka xaafado qaar oo maamulku sisheegi in dadka xaafadooga saytiyo dhisideen jidadkasi sharci dore gudoomiyaga degmada kismaayo iyo weheliyaan gudoomiyaalka xaafadooyinka degmada injineerada dowlada hoose iyo saraakiil ku tirsan ciidamada booliiska iyo cabiriijidka elminishibio oo dowlada hoose iyo hadda banaayahayta wadooyinka la banaayahaya maamulka dowlada hoose weybayo sheegeen in iyo dhowaan la bilaabo doona dhismasho ka hornayo lan baahanyay inay xaafado qaar la dumiye si jidadkaas cabirsha hore lahaankanaga gudoomiyaga degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ya sheegay in dadka xaafado oo jidkaasaytii maraayan lanku baahanyay inay muddo soddon maalmood ahyo kabanayaan si reed ang habeeyow lanka suubi jidkaasayta oo bulshada xaafada degan iyo mudnaan gaara ingle hay-adaha kala duwan halka jooga hadday noqon lahayd maamulka degmada ciidamada amniga iyo guddiga waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa laba iyo labaatankii bishii tobnaad labada kun labaatan iyo afar waxaanu joognaa waddadii la odhan jiray ceelmunoshibiyo waddadaas horey baan u calaamadinnay horey baan u sahaminay maantana waxaanu samaynay calaamaddii waxaan rabnaa waddadan oo ahayd waddooyinkii dowladdii soomaaliya weliba waddo weyn oo labiiyo toban mitir ahayd waxaa loo degayay si sharci darro ah qof walba waa ku soo durkay meelaha qaarkoodna waaba la xiray waxaan u calaamadinay qof walba intuu waddada kaga jiro inuu ka baxo waxaan rabnaa dadka reer kismaayood iyo dadka xaafaddan degan gaar ahaan dadka waddooyinka soo galay muddaad ku jirteen waddadaas runtii dhibaato badanna waa lagu qabay waxaan ka doonaynaa waddada in la banneeyo sida ku dhaqsiyaha badan dadku wuxuu haystaa muddo soddon beri ah waxay ku eg tahay laba iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar inta ka horeysa waxaa la rabaa dadku inuu diyaar garoobo qof walbana waddada inta mitraadka kaga jiro inuu ka baxo qof walbana waa isog yahay waddada intuu kaga jiro war loogayaa xiisa ma leh weliba intii hore loogu talagalay qayb baanu iska daynay waxaan rabnaa shaqo wanaagsan waxaan rabnaa dadkaanu inay helaan adeeg isu socod sidaa la adligeedna in amarka dowladda loo hoggaansamo waa idinka mahad celinaynaa shaqada ballaaran aad nala qabateen waxaa idinka mahad celinaynaa guddiyada aad noo soo dirteen idinkoo codsanay in waddada la furo iyana waa idinka mahad celinaynaa aad iyo aad baa umahadsan tihiin guul iyo gobonimo asalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dowlada hoose ee degmada kismaayo weybaya wade dadaalaka eedan sidii reedan dhisow inkasuubii lahayti jidadka xaafado kismaayo dhexmarow ayuu ku mid atah jidka ceelmanishibiyo